barnaamijka dhallinyarada maanta wacanow wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban hirarka efemida geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa tallaado bisha agasna ay tahay sagaal sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya sahra cidla nuur iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeennan dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah ismaaciil aw aadan oo loo yaqaano jaajumow oo ah abwaan jilaa iyo majaajilayste oo ka hadlaya nolosha qurbaha alla waa qani deeq leh wuxuu ruuxba ka doono degdeg buu u helaa rabbigay sida door iyo dowsan haygu hagaajo dadkana aan wax su'aalo talaan deydayayaaye ila doora go'aanku ii duceeyo walaal
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaanoon idin haynaa dhallinyarada ka shaqaysata cillad bixinta gaadiidka oo ka sheekaynaysa waayo aragnimadooda iyo sida ay u arkaan xirfadoodaas aya ciladu itusan anaa fiiriya anaa anaa makaanika anaa anaa daaweeya anaa anaa ka shaqeeya ayaga farsamo waxay ka saa ii keenaan gaarin waxay leeyihin fiiri shaqada waa fiiriya anaa u shaqeeya anaa farsamo anaa la heshiiya anaa fiiriya anaa anaa cilada sheega qaybihii heesaha iyo madadaaladii ayaan ka maqnayn
sidanahay bukaa socod markii baan talaysiri ilanayla-aanta
sheekooyinkaasi wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka intuu socdo hase yeeshee marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeya caalamka senatarada jamhuuriga ee susan colnis ayaa sheegtay inaysan u codayn doonin musharaxooda xisbigaasi jamhuuriga ee madaxtinimada donald trump iyadoo ay sheegtay inuusan trump mateli doonin uusan matelin qiimaha xisbiga ama hogaaminta baahiyaha waddanka colnis oo senadka loo doortay sanadkii kii ayaa trump ku adeysay inuu ku shaacirayso dadka liita islamarkaasina weeraro dadka laga tirada badan yahay diimaha waxay sheegtay inay ka walacsan tahay haddii trump la doorto markaasi bay tiri hadalladiisa marka loo eego in ay noqon doonto dunida mid halis gasha
dowladda turkiga ayaa maanta digniin kale usoo dirtay dalka maraykanka si ay u soo mastaafuriyaan wadaadka degan gobolka bensalveniya ee fatxulla gulan kaasi oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dhowaanta dalkaasi turkiga ka dhacay taasi oo ay sheegeen in haddii ay tallaabadaasi qaadi weydo dowladda turkigu in ay dhaawac gaadhsiin doonto xidhiidhka labada dal wasiirka cadaaladda ee dalkaasi turkiga oo waraysi bixiyey ayaa sheegay haddii maraykanku aanu soo gacan gelinin wadaadkaasi intaasi macnaheedu tahay in xidhiidhka labada dal ay ka doorteen waxay ugu yeedheen argagixiso dowladda turkiga ayaa si aada ugu soo celcelisay cadaadiska ay maraykanka ku saarayso inay soo dhiibaan fatxulla guulan tan iyo shan iyo tobankii bishii julaay markii uu dhicisoobay afgembigii dalkaasi la isku dayey toddobaadkii tegey ayaa garyaqaano matalaya fatxulla guulan waxa ay sheegeen in dowladda turkigu aanay haynin wax cadaymo ah oo muujinaya sidoo kalena xukuumadda washington ayaa ku adkaysatay si hanaan mastaafurina loo bilaabo inay qasab tahay marka hore in dowladda turkigu ay bixiso cadaymo muujinaya in guulan uu ka dambeeyey afgembigaasi
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal qodobada kale aan gudagalno barnaamijka dhallinyarada maanta faarax maxamed xiirane waa wiil dhallinyaro ah waana qoraa da-yar aan irada dhegaystayaal
way inoo soo socotaa warbixintaasi maxaa inoo horaya enzara aynu ku horumarna jamaaloowe ee ismaaciil aw aadan oo loo yaqaano jaajumo waa abwaan jilaa iyo majaajilayste walow uu deganaa in muddo ah magaalada london ee dalka britain haddana muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ku noolaa hargeysa qaybtan labaad ee waraysiga jaajumow oo dhegeystayaashu qayb hore oo kamida ayay hore u dhegeysteen wuxuu kaga hadlayaa nolosha qurbaha isagoo hab suugaaneed ku cabiraya waxa ay dhowaanta kulmeen oo uu waraysigana siiyey wariyaha v o wd ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye aynu u nimaadno badda majaajilada iyo iyo qosolka oo in badan dadku aada caan ku tahay adag aad samayso intaanan kuwan anigu ku weydiinaya aanan ku weydiinin maxaadna la wadaagsaa dhegeystayaashina dhegeysanaya gabaygeebaad jeceshinaad la wadaagto waxaan ka tegay qurbaa anigoo madaxa waxaan galay dhul aanan dee waxba ka ahayn oo caydh laysa siiyo oo ninkaygii marka madaxda ahaa agaasimaha baabuurka watay ummadda wax tarayey meel walba ixtiraamka ka mudnaa waxaan arkay dhul aanan waxba ka ahayn cultural shock baa kugu dhacayo dhaqan aanad aqoon afbaanan ummadaydaan waxba idinka dhaxayn bini aadinimo mooyaane oo weliba dulsaaraad ku tahay oo weliba aada dulsaar ku tahay marka aniga maaha laakiin nin ila mid ah oo qaadle noqday oo qaadkii ku wareeray waa xaqiiqo jirta marka ninkaasuma iska soo qaadaya nolosha markaad qof ka hadlayso waa noloshuunbaad ka hadlaysa nin macallin ahaan jiro weliba waxbarashada meel wanaagsan ka gaadhay oo markuu dibadda tegay qurbihii ka dhigay jaadwale aan miyir qabin dabeedna tashanaya marka ana iska dhigaya markaan ku wareeray sannadan danla'aan iyo qaadka diirashadiisiyo dood bilaash iyo buuq iyo duxu waxaan kordhinaynin maskaxdaydi ku daashi haddaan diirashadiisiyo iibsigiisaba daayo daaqistiisa yareeyo macirkaygu dumaya alla waa qani deeq leh wuxuu ruuxba ka doono deg deg buu u helaa rabbigay sida door iyo dowsan haygu hagaajo dadkana aan wax su'aalo talaan deydayayaaye ila doora go'aanku ii duceeyo walaal dalkan waa la shaqaysta dadna waa ka dhirgee dukaan ma iska furtaayoo dumarkaa lacag haystee jalaabiibka dugsoone korka ay ku dadaan iyo xafladaa dalabkooda duruucday ku tagaan iyo siduu daayinu uumiyo mid dubkeedii saluugto diirkeedii la colowde kiriim ay isku diirtiyo dawo la ysku caddeeyo la yidhaahdo dayaaniyo madhigaa dahabkoodo hagbaddan ku dayaa haye dubay ma iska tagaayo doonyahaa ma rartaayo bagaashkan daldalaayo dekedii waddankeenniiyo berberaanka dejaa dalkeennii ma qabtaayo burco ma iska degaayo dugsiyaasha aqoontiiyo meelihii dumey qaar baa dib intaanu hagaajo dadkeennii waxbaraa mise doorkan hargeysiyo docdaasaanu kacaayo haddaan dowladda hoose iyo golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka la doortiiyo duqa maayarka waayo dilaal baan ka noqdaa
iyaba oo shaqe mise deeqa shisheeye iyo caawimaan dalbadaayo agoomi dayacnaayo dadkii waashay naftoodiyo dib jirkaan ururshaayo daryeelaa noloshooda mise duubka suldaanka iyo derejaan gashadaayo boqor baan dallacaayo dagaal beela sokeeyo geesiyaa loogu dooxiyo colaadan damiyaayo dadkan reere heshiiyiyo danwadaa ka dhiga xaggaa ma ka wareega haa haye
mise dooxa camuudiyo gebiley ducaheediyo darar weyniyo beeriyo dayaxayo cadaadiyo dalyameel la yidhaahdiyo goodmiba waa durdur fiicane dalag baan ku ritaa
oo waxbaan beertaa ise duunyada maalka iyo xoolahan duduwaayo kolba meesha u dooriyo darka ceelka biyaaliyo daaqsintaan sahanshaayo dugaaggan ka jiraa reer miyi baan iska noqdaa waaye oo noloshii horaan ku noqdaa haa mise daalo korkeediyo inta aan sura dayrto yaan dugaaggii naga yaaciyo libaaxii naga dooliyo shimbirii naga duuliyo dunjigeedba ugaadhiyo deeradeenna dhaqaayo dalxiis baan ka furtaa oo ugaadhi baa ma daryeela haa mise xaaluf degaanka iyo dalsankaynu ogeyno dureentii karamaan iyo dixidii kuma taalo dayibkii la yiqiin iyo damalkii hadh lahaa iyo lama daayo gobkiiyo galoolkii dambasowiyo dabargoynta dhirteenniyo dhulkan laysku dilaayiyo daasadaa lagu tuuriyo bacahoo lagu daadshaan dembi weyn ka dhigaayo qashinkan ka digaa oo cid kastoo deegaanka wax yeeshay dambiilaan qoraa dembiilaan ku qoraa mise deelayda maansiiyo dulucdeeda halhayskiyo murti layga dumaalo da'yarteennu aydo dunidoo dhan ku faaftiyo diiwaan laygu xasuustiyo daabacaadda afkeennaan dadaalkooda galaayo buugtan haatan diyaariyo haddii waaxididaayo qaar kaloo ka dambeeyaan didijaa qoristoodo dabadeed bandhigaayo diricii ina baashiyo suldaan baan ku daydaa waa labaynana bugaag qoray oo xagga ingiriiska ku Ah.
daaba
mise diinta islaamka iyo ayadaa la deliishiyo digrigaan badiyaayo tabliiqaan ku darmaayo dacwaddaan fidiyaa
waxay ahayd qaybtii labaad ee waraysigii abwaan ismaaciil ow aadan jaajumo uu magaalada hargeysa kula yeeshay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal sida aad horudhaca haddii ay tahay aad ku maqasheen idaacaddeena faarax maxamed xiirane waa wiil dhallinyaraha waa qoraada yar waxa uu qoray buug uu ugu magacdaray uhille ubadkaaga buuggan ayaa ah buugga xoogga saaraya xanaaninta carruurta iyo waajibaadka ka saaran waalidka iyo guud ahaan bulshada waxaana uu sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin badan qaybtan labaad oo waraysiga faarax waxa uu uga tala bixinayaa islamar ahaantaasina uu waalidiintu ku siinaya talooyin kala gedisan buuggaasi waxaana waraysigaasi la yeeshay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho jooga maxaad filaysaa buuggan in dadku ka fahmi doonaan een cabdiqaadir buuga markaan qorayo waxaa jirta waxyaaba aan aan aan aan aan aan ku xusay oo gadaal tala aan buuga gunaanadkiisa aan ka dhiga waxaan talo soo jeeday waalidiinta waxaan talo soo jeeday ragga iyo dumarka aan weli isguursan waxaan talo soo jeeday culimudiinka waxaan talo soo jeeday dowladda soomaaliya maanta joogta intaasi oo dhan waxay saameyn ku yeelan karaan buuga kan haddii waxaa aaminsanahay haddii buugkan la dabaq geliyo oo la- ay akhristaan waalidiinta soomaaliyeed inay la heli doono jiil jiilkan ka wanaagsan taladaasna kule aad u fara badan tahay waxaa kamid dadka is- dadka aan weli is doonayn waan ku xusay qofka waxyaaba ugu hore ubadkiisa uu ku barbaari kara waxaa kamid a inuu guursado qofka wanaagsan ama uu guursato ama uu guursado the same labadooda same waay ama inuu guursato qof diinle wanaagsan halkaas ay markaas ay labada ay ay ruux isdoo doonaya ee halkaas ay ka ogaan karaan midda kale een, een, aan usoo jeedo culumidiinka culumidiinka waxay qayb ka qaadan karaan inay malcamad mase aan xarun een, lagu- loogu talagala dadka isguursan weli inay u furaan taasi waxay fuday kar- waxay way yarey kartaa furinka hooyada iyo aabaha maanta isdoonaya waxaa ka muhiimsan marka u hore intay isdoonin ka hor inay ogaadaan waajibaadka labadooda saarma dowladda soomaaliya waxaan usoo jeeday maanta waxaa ogsoona cabdiqaadir een wadanka soomaaliya waxaa jirta xilli ay caruurta soomaalida leeyihiin nasiib wanaaga nasiib darata ee damqinaysa waxay tahay wax kale ma aha waxay tahay maanta munaasabada loo dhigaa biyaa lagu cabaa taayo ee loo soo xiranaa maaxad soomaaliya caruurta nambar afar iyo markaad aragtid een, een, xamarweyne way dayacan yihiin qoraxday taagan yihiin biyo iska dhaaf kooladay dhuuqaan madaxda soomaaliya ayagoo maraaya u dilcan erida maraan saasay tahayna munaasabada dhigaan ma jirto wax kas cad oo ka soo baxo oo dadkaasi lagu taakulayna munaasabadaha quseeya caruurta ka haa that's good taasaan ka hadlaa oo oo maalin ay waxaa jirta oo u cayiman ee beesha caalamku ama ay u cayimeen oo soo- laga xuso soomaaliya ayaan taas usoo jeeday Da- eh, waalidiinta waxaan usoo jeeday waalidiinta inay ka fikiraan caruurtooda waxay u tahay labo laba ujeeda ayaa daa- muhiim u ah inay maalinta yooma qiyaama u- usoo duceey usoo duceeyaan waalidka markuu dhinto iyo in maalinta adduunyada isla wada joogaan lagu ammaano yidhahdo waalid hebel caruurtiisa sidaas ay u wanaagsan yahay sidaas ay u wanaagsan yahay qaybtii labaad islaamar ahaantaasna ahayd qaybtii ugu dambeysay waraysi uu waryahaga maxamed waryahaga cabdiqaadir maxamed cabdulle uu la yeeshay qoraaga da-da yar ee faarax maxamed xiirane waxaad ka dhagaysanayseen v o a
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o e washington dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso waxay qabtaan farsamooyin kala duwan oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda waxay dhallinyartaasi qabtaan howlaha ay ka mid yihiin cilad bixinta baabuurta amaba gaadiidka kala duwan haddaba waxaa v o eda barnaamijkan dhallinyarada u waramay yuusuf maxamuud yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa garaashiyada amaba goobaha lagu cilad bixiyo baabuurta waxaanu u waramayaa wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso
muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada boosaaso waxaa ku soo badanayey dhallinyarada noloshooda ku maareeya farsamada gacanta halkan waa mid ka mid ah geerashyada magaalada boosaaso waxaa ku sugan dhallinyaro aad u badan kuwaasoo shaqadooda ay tahay alxanka baabuurta iyo weliba cilad bixinta gaadiidka intii aan ku sugnaa halkani ayay dhallinyaradani ku guda jireen shaqadooda qaar ka mid ah dhallinyaradaas ayaan ka waraystay dareenkooda ku aadan shaqadani burhaan xasan cabdi haye burhan ee, maxaa halka qabataa
garaashkan baan ka shaqeeyaa ma garata muddo hadda adigu sideed sana baan ka shaqeynay waana maasha allah waa iskaga xamaalinaa ma garata marka adigu taariibtaa iyo waxaas uunbay dhaantaa waa ku ladanay alxamdulilah rabbilcaalamiin
maxay tahay marka aad shaqada qaabilsan tahay
waa farsamada jiraadka weeye iyo gaarigaa wuxuu cillad u qabo oo aan qofku meeshaas markuu dho gaarigaa cilladaas baa haysa baan ka qabtaa marka waxaan si fiican baan uga saaraa dadkuna waa ay taageersan yihiin shaqada la-aanta magaalada waa iska marna waa roontahay marna waa iska bilaa camal waa kaa maxaa ka heshaa nolol maalmeedka nolol maalmeedka adigu waa la iskaga ladan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaantii waa nakfaysaa caqabado intaad ku guda jireen shaqadan niso wajahan waa jiraan shaqado marmar dhib badan oo adkaato dadku ay aad isku dhacdaanoo waa badan tahay caqabadu waa badan yihiin ma garta hadda lama soo koobi karo intaa ku guda jidhay farsamada gacanta ee waxyaabo saameyn ku geystay adoo ku guda jira farsamada gacanta ama birta samaynta ama korontadii ma jiraan maay may weli ma jiraan maxaa kugu dhib badnaa intaa shaqada garishka ku jidhay shaqa aa qabato shaqadan qabto waxaa igu dhib badnayd inta aan baranayay uunbaa igu dhib badnayd wax kaleetoo dhibaataa maa arkin intee kugu qaadatay farsamadan inaad barato ee alxanka baabuurta afar sano baan baranaya afar sano waa ka maanta ka waran marka maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin halkan anay ii furan tahay muddo saddex sanaa baan ku shaqaynayay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa iskaga ladana waa ka Ee, shaqadan garishkaadaa leh haa meheradaanaa leh bal ka waran ee, dhallinyarada ku shaqaysa dhallinyarada ii shaqayso waa shaqada waa yaqaani waa maasha allah wey waxaa taariibtaa uun iyo waxaasaa lagaga madadaalinayay waa okay waa shaqaystaan nin walba barsanjeedkiisa uunbuu qaataa waa layskaga ladan yahay tahriibta iyo waxaasaa dhallinyarada lagaga nabaa inkastay ka cararaan wasakhada iyo een, olyadaas badankooda ay ka wada cararaan oo kuwa badan oo ay jiraan oo naga cararay oo aan naqaano oo hadda magafa jira marka waxyaabaha ka cararayaan waxa weeye oliyadan hadda ee, dharka ku taala oo kale iyo farsamadan iyo farsamada adaygeeda iyo wasaqdaas unbay ka cararayaan sidoo kaleeto xamaaliga waa okay idinku sidee u aragtaa marka shaqadan annagu waxaanu aragnaa kolley walba qof walba wuxuu ka shaqeeyo way la fiican tahay annaga wayna la fiican tahay ra'yi ahaan tayada waana wadanaynaa haddii laadno anaga walaale waa sh- shaqada waa geerishle alxamista ahay geerishada baa ka shaqeeya jaraadada saara waxyaabaa shaqada maxay kama tahay alxanka sidoo alxanka kale baarta jaraadada saara candhibeelayaasha iyo waraadada baa ka shaqeeya intaasoo shan iyo toban sanaa ka shaqeynayay ilaa hadda waa ka shaqeeyaa magaalada boosaaso intaas sanaa joogaa wax xumaantana ma arag ilaa hadda boosaaso waa ka shaqeynaya Wa- dadkaas ayaga ayaga u taalaa kulli qaybna waa makaanik qaybna dad waa geerish qofka shaqadiisa qofka waxbarashada ku xiran tahay oo shaq- ka shaqaysta shaqada waa geerish intaasuna ka shaqeynaya alxamista ahay Ee, marka laga yimaado alxamistaha ee, oo baabuurta waxyaalo kale oo alxantaan ma jiraan wax gawaari badan baa xanaa sida gawaarada yarka waaradada dheenayaasha gawaari badatay oo fara badan yarka adag oo kamid taha waaradada iyo dheenayaasha iyo liilooyinka waxa alxankeyda baa ka shaqeynaa Way- caqabada ma jiraan aqabad ma jiraan waa iska caadi waa alxamdulilah wixii lugihiisha waa helnaa waxay iga warantaa intaa ku guda jidhay ee, alxanka baabuurta iyo garishkan ma jiraan caqabada kusoo wajaha maya maya waa caqabad kusoo mar iska baagmuda iska bilcamal baa jiran oo adiga bil sidii rabadaanka oo kale lama shaqeeyo bilcamal baa iska nahay bishoo dhan is bilcamal baa iska inta alxamdulilah markayga inta siraqada ilaahi waa noo waafajiyo marka laga yimaado alxanka baabuurta alxanto ma jiraa shaqooyin kale oo qaban karo haa waa jiraan sidii gawaarida yarka furaya oo oo ka shaqeynaya motoorka iyo xagga iyo xagga farsamada iyo ilaa loo shaqa ilaa ay baray Ee, waxay iga warantaa oo kale ee, alxanka baabuurta oo la alxamo markay dadku yimaadaan ma adiga ayaa garanaya cilada haysa mise iyagaa kuu warrama baltaan uga waran aya ciladu ay tusaan anaa fiiriya anaa anaa makaaniga anaa anaa daaweeya anaa anaa ka shaqeeya ayaga farsamo waxay ka sameeyeen keenan gaarin waxay leeyihiin fiiri shaqada waa fiiriya anaa u shaqeeya anaa farsamo anaa leeshiya anaa u fiiriya anaa anaa cilada sheega way ka faanaan xameelaysa ka faanaan iyo shaq- shaqeyn bay ka faanaan oo magafi meelahaas isku dhiibaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee barnaamijka dhallinyarada yuusuf maxamuud yuusuf yuusuf wuxuu waraysanayay oo uu warbixinta nooga soo diyaariyey dhallinyarada ku howlan amaba ka shaqeeya farsamada cilad bixinta baabuurta iyo ama gaadiidka kala duwan halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatan jamaal axmed cusmaan baa garabkayga fadhiya waxaanuu la diyaaryahay ciyaarihii ugu dambeeyey ee dunida jamaalow haye
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal waxaa magaalada rio ee waddanka brazil ka soconaya ciyaaraha olombikada iyadoo islamar ahaantaasina ay dalalku ku hadda ku baratamayaan abaalmarinada kala gedisan ee dahabka qalinka iyo maarta wadanka maraykanka ciyaryahano ka socda ayaa wadarta guud marka laisku daro ilaa hadda hogaaminaya abaalmarinada uu ku guulaystay waxaana ay wadarta guud gaaraysa sagaal iyo toban iyadoo shan ka mid ay yihiin dahab toddoba ka midana ay yihiin qalin toddoba kalena ay yihiin maar wadanka china ayaa labaad ah oo sidaasi si lamid ahi sameeyey shan ka mid ah ayuu ku guulaystay dahab saddexna ay qalin tahay halka shanta kalena ay maar yihiin waxaana wadarta guud ay wadanka china oo labaad ah ay ku guulaysteen tahay saddex iyo toban biladood wadanka australia ayaa kaalinta saddexaad fadhida iyadoo ku guuleysata wadankaasi wadarta guud marka laysku daro abaalmarino gaaraya ama bilado ilaa iyo toddoba oo afar ka mid ay yihiin dahab halka saddexna ay maar yihiin talyaaniga ayaa waxa uu yahay saddexaad iyadoo uu leeyahay iyadoo uu ku guuleystay wadarta guud toban aan idhaahdee sagaal biladood oo saddex ay dahab yihiin afarna ay qalin yihiin labana ay maar yihiin dhinaca iyo orodada waxaa la rajeynayaa inay furmaan labayo tobanka bishan ku guda jirno iyadoo islaabar ahaantaasina maalinta sabtida ah ee soo socota ciyaartooyda soomaaliya oo matali doonta ciyaarahaasi orodadu ay dheeli doonto gabadha la yidhaahdo maryan nuux maxamed ordi doontana tartanka orodada ilaa iyo labada boqol ee mitir halka wiilka maxamed daa-uud maxamed isaguna uu ordi doono toddobiyo tobanka bishan agost aynu ku guda jirno dhinaca kale kubadda cagta haddii aynu aadno naadiga kubadda cagta manchester united ayaa gabagabaysay heshiiskii in muddaaba la sugayay oo adalhaintusna ay aada u badnayd ee ciyaaryahan paul bogba ciyaaryahanka saddexlabaatan jirka waddanka faransiiska u dhashay qadka dhexe ka ciyaarayay ayaa dib ugu laabtay naadiga old travord kadib markii uu dhowr sano ka hor naadigaasi kaga soo biray naadiga yuventus markaas oo uu ciyaaryahan paul bogba uu sheegay in naadiga united ay si xun ula dhaqmeen xilligii uu ku sugnaa naadiga united hase yeeshee hadda ayay mar kale dib u iibsadeen kadib markay ciyaar wanaagsan uu ciyaaryahankaasi kusoo bandhigay naadiga kubadda cagta ee yuventus markaasoo hadda ay ku iibsadeen adduun lacageed oo gaaraya siddeetan iyo sagaal milyan oo lacagta geniga starlinka ahi tababaraha naadiga kubadda cagta manchester united jose marino ayaa bogba ku tilmaamay inuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan hadda caalamka kubadda cagta ka ciyaara naadiga united ay xifaaltamaan ee cityna waxa ay la soo wareegtay oo ay sii wadaa saxiixa dhowr ciyaartooy si ay marka sanadkan isku qalabeeyaan oo isku dhisaan waxa ay la soo saxiideen ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee naadiga everton u ciyaari jiray ee john stons lacag gaaraysa ku dhowaad milyan oo lacagta ganiga starliinka haye ayaa ciyaaryahankaasi kugu biiray naadiga kubadda cagta manchester city iyadoo uu noqonayo ciyaaryahankii labaad ee abid daafaca ka ciyaara lacag intaasi ugu qaalisan ama lacag intaa in la mid ah lagu kala gato jirka wadanka ingiriiska u dhashe ayaa waxa uu saxiixay heshiis gaaraya lix sano oo naadiga kubadda cagta itihad ka ciyaarta uu kula sii joogi doono waxaanuu noqonayaa ciiryahankii sideedaad ee beb gordiola oo la soo soxido tan iyo markii loo magacaabay tababaraha naadiga kubadda cagta ee manchester city dhegeystayaal xubintii ciyaarahana halkaas haynoo joogto
wahagaag halkaasiyaa dhegeystayaal nagala socotaana waa v o e washington haatana bal aynu soo qabanno allaha u naxariista ee fanaanka shay miro dacar oo dhowaanta geeriyooday iyo mid ka mid ah heesihiisa ay dadka soomaaliyeed aadka u jeclaayeen oo aynu ku xasuusanayno
bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo baran beeladadi kalgacaalada ilaa buurtidaaludu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo baran beeladadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awga sidanahay bukaa socod markii baan talaysiri ilanayla-aanta laybaxnaani kariwaan iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa sidanahay bukaa socod markii baan talaysiri ilanayla-aanta laybaxnaani kariwaan bini aadan baad tahay bashar kula midaanahay bini aadan baad tahay bashar kula midaanahay nafku baahambaane barbarkaaga idhaqaabo
heesaasi sheemiradda carar ayaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo waxaa halkan si wada jir idinkula socodsiinayey saare ciidla nuuri anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegi doonaa heestaasi nabadgelyo
bishaaradii naftayday ballaanaa naxdii u galay weligay ma beenay uma laba boglay rood bishaaradii naftayday ballaanaa naxdii u galay weligay ma beenayn uma laba boglay rood belbeelkan iyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani belbeelkan iyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin uraan la mari karin benna ha iska dhaadhicin ku boqray habaayicin ha iska dhigin biraan jabin